yeremyah cutubka afartan iyo afaraad kan waa ereygii yeremyah u yimid oo ku saabsanaa yahuudda dalka masar degganayd kuwaasoo degganaa migdool iyo taxfaanxees iyo noof iyo dalka fatros oo wuxuu ku yidhi rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay waad aragteen masiibadii aan yeruusalaam iyo magaalooyinkii reer yahuud ah oo dhan ku dejiyey oo bal eega maantadan iyagu waa cidlo oo ciiduna halkaas ma dhex deggana waana xumaantooda ay faleen oo ay igaga caraysiiyeen aawadeed markay tageen si ay fuux ugu shidaan oo ay ugu adeegaan ilaahyo kale oo ayan iyaga iyo idinka iyo awowayaashiinnuba aqoon habase ahaatee nebiyadii addoommadayda ahaa oo dhan ayaan idiin soo diray anigoo goor wanaagsan diraya oo waxaan yidhi ha samaynina waxan karaahiyada ah oo aan necbahay laakiinse ma ay maqlin oo leegna uma aysan dhigin in ay xumaantooda ka soo noqdaan iyo inayan innaba ilaahyo kale fuux u shidin oo sidaas daraaddeed ayaa caradaydii iyo xanaaqaygiba waxay ku soo dhaceen oo ay ku ololeen magaalooyinkii dalka yahuudda ah iyo jidadkii yeruusalaamba oo iyana haatan waa cidlo iyo baabba siday maantadan tahay sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal maxaad sharkan weyn naftiinna ugu samaysaan oo aad dalka yahuudda ah uga sii baabi'isaan rag iyo naago iyo carruur iyo cananuug si aan ciduna idinka hadhin waxaad igaga cadhaysiiseen shuqullada gacmihiinna idinkoo ilaahyo kale fuux ugu shidaya dalka masar oo aad u tagteen inaad degtaan si laydin wada baabi'iyo oo aad qurumaha dunida oo dhan ugu dhex ahaataan inkaar iyo cay war miyaad ilowdeen xumaantii awowayaashiin iyo xumaantii boqorradii dalka yahuudda ah iyo xumaantii naagahooda iyo xumaantiinni iyo xumaantii naagihiinna oo ay dalka yahuudda ah iyo jidadka yeruusalaamba ku dhex sameeyeen iyagu ilaa maantadan isma ay hosaysiin oo kama ayaa cabsan kumana ay socon sharcigaygii iyo qaynuunnadaydii aan iyaga iyo awowayaashoodba hor u dhigay sidaas daraaddeed rabbiga ciidamada oo ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal eega wejigaygaan idinku soo jeedin doonaa inaan dadka yahuudda ah oo dhan wada baabi'iyo oo waxaan qaadan doonaa kuwa dadka yahuudda ah ka hadhay ee wejigooda ku qumaatiyey inay dalka masar galaan oo ay halkaas degaan oo kulligoodna way wada baabi'i doonaan oo waxay ku la'aan doonaan dalka masar waxaa baaba ka dhigi doona seef iyo abaar wayna wada dhiman doonaan oo kan ugu yar ilaa kan ugu weyn waxay ku baabi'i doonaan seef iyo abaar oo waxay wada noqon doonaan wax aad loo karho iyo wax laga yaabo iyo inkaar iyo cay waayo kuwa dalka masar degan seef iyo abaar iyo balaayo ayaan ugu ciqaabi doonnaa sidan yeruusalaam u ciqaabay oo kale markaas dadka yahuudda ee hadhay ee dalka masar u tegey inay degaan midna kama baxsan doono ama kama hari doono si ay ugu noqdaan dalkii yahuudda ah oo ay aad u jecel yihiin inay ku noqdaan oo ay halkaas degaan waayo kuwa baxsada mooyaane midkoodna kuma noqon doono markaas dhammaan raggii ogaa inay naagahoodu ilaahyo kale fuux u shidaan iyo naagihii ag taagnaa oo dhan kuwaasoo ahaa dad fara badan oo ahaa dadkii degganaa dalka fatros oo masar ku yaal oo dhan waxay yeremiyah ugu jawaabeen annagu inaba kaa dhegaysan mayno eraygii aad nagula hadashay oo aad magaca rabbiga noogu sheegtay laakiinse sida xaqiiqada ah waxaannu samayn doonnaa wax alla wixii afkayaga ka soo baxay inaannu foox u shidhno boqorrada samadda oo aannu iyada u daadilno qurbaanno cabniin ah sidii annagi iyo awowayaashayo iyo boqorradayadii iyo amiirradayadiiba aannu ugu samayn jirnay magaalooyinkii dalka yahuudda ah iyo jidadkii yeruusalaamba waayo waagaas waxaannu haysannay cunto fara badan oo waannu nabdoonayn oo innaba masiibo ma aannu arki jirin laakiinse tan iyo waagii aannu iska daynay inaannu boqorrada samadda foox u shidhno oo aannu qurbaanno cabniin ah u daadinno wax kastaba waannu u baahnayn oo seef iyo abaar baannu ku baaba'nay oo markaannu foox u shidhnay boqorrada samadda oo aannu iyada qurbaanno cabniin ah u daadinnay miyaannu kibis ugu samaynay inaannu iyada ku caabudno amase miyaannu iyada qurbaanno cabniin ah u daadinnay niminkayaga la'aantood markaasaa yeremiyax dadkii oo dhan rag iyo naagoba kuwaasoo ahaa dadkii isaga sidaas ugu jawaabay oo dhan wuxuu ku wada yidhi idinka iyo awowayaashiin iyo boqorradiinnii iyo amiirradiinnii iyo dadkii dalkuba fooxii aad magaalooyinka dalka yahuudda ah iyo jidadka yeruusalaamba ku dhex shideen miyaan rabbigu soo xasuusan oo miyaanay qalbigiisa soo gelin markaasuu rabbigu uu sii adkaysan kari waayey waana sharka falimihiinna iyo karahiyada aad samayseen aawadood oo sidaas daraaddeed dalkiinnii wuxuu u noqday cidla iyo wax laga yaabo iyo inkaar oo ciduna ma degana siday maantadan tahay foox baad sideen ood rabbigaad ku dambaabteen codkiisina ma aydan addeecin kumana aydan socon sharcigiisii amase qaynuunnadiisii amase markhaatiyaashiisii oo sidaas daraaddeed ayaa masiibadanu idinku dhacday siday maantadan tahay oo weliba yeremiyax wuxuu dadkii oo dhan iyo naagihii oo dhan ku yidhi dadka yahuudda oo dalka masar jooga oo dhammow bal ereyga rabbiga maqla rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay idinka iyo naagihiinnuba afkiinnaad ku hadasheen oo gacmihiinnaad ku oofiseen oo waxaad tidhaahdeen sida xaqiiqada ah annagu waan oofin doonnaa nidaradayadii aannu u nidirnay inaannu foox boqorrada samada u shidhno iyo inaannu iyaga qurbaanno cabniin ah u daadinno haddaba nidirradiinna oofiya oo nidirradiinna wada sameeya haddaba dadka yahuudda ah oo dalka masar deganow bal ereyga rabbiga maqla rabbigu wuxuu leeyahay bal eega magacayga weyn waan ku dhaartay inuusan qof dadka yahuudda ahu mar dambe magacayga ku soo magacaabi doonin dalka masar oo dhan isagoo leh sayidka rabbiga ahu waa nool yahay bal eega iyagaan fiirinayaa inaan masiibo ku dejiyo wanaagse u keeni maayo oo dadka yahuudda ah oo dalka masar jooga oo dhan waxay ku wada baabi'i doonaan seef iyo abaar ilaa ay kulligood wada dhammaadaan oo kuwa seefta ka baxsada ayaa dalka masar ka noqon doona oo waxay geli doonaan dalkii yahuudda ah waxayna ahaan doonaan qaar tiro yar oo kuwa dadka yahuudda ah ka hadhay oo dalka masar u galay inay halkaas joogaan oo dhan waxay wada ogaan doonaan ereyadayda iyo kuwooda kuwii rumooba oo rabbigu wuxuu leeyahay waxaa calaamad idiin noqon doonta inaan meeshan idinku ciqaabi doono si aad ku ogaataan in ereyadaydu ay xaqiiqo ahaan idinku rumoobi doonaan inaan masiibe idinku dejin doono rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada fircoon xufraac oo ah boqorka masar waxaan gelin doonnaa gacanta cadawayaashiisa iyo gacanta kuwa naftiisa doondoonaya sidaan boqorkii dalka yahuudda ah oo sidqiya ahaa u geliyey gacantii nebukadresar oo ahaa boqorkii baabilon kaasoo cadowgiisa ahaa oo naftiisa doondooni jiray